dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington badweynta fanka banaadiriga ayaan weli dhex dabbaalanaynaa balaan caawana qadar idiin horumariyo taariikhda iyo xusuusaha laga hayo fanka faca weyn leh ee banaadiriga da'yatiina dadkaa dilaysiine duqaa iiroon ma diidaaye da'yatiina dadkaa dilaysiine duqaa iiroon ma diidaay haye cajiib cajiib waxaa lasoo saaray axmed shariif kileraa fanaan laga dhigay fanaan fanaan laga dhigay banaadir lagu darsaday waxaa lagu daray sitay maxamed nuur qashar wanaag sitay maxamed sheekh jido sheekh bashiiraa la keenay aamina camaariyaa la keenay ilaahay kuma darnaade zulfaa la keenay oo asiga hadda fanka isaga baxay waxaa la keenay kiler waxaa la keenay fanaaniin fara kale badan oo dhammaantood waa ballamey reer banaadirow barbaartii bilaneed ee baxsaneed waa isbaheesteene berigaan waa inoo bishaare aykadeeri ayuu dhihi jira allah u naxariistee weriye axmed xasan cawke minaamiinankaygii leesku soo maraynin maradan maxaa waaye ii macawistaane aniga ma ahee mideydi macaaney maha ilaahine ma jiraa warkaa ole markaasay leedahay maya maya abow ma jire warkaas meelku xoore miirkaa adeege ninkaaga mooganta ma la soo maraaye waa caawa iyo cawayska washington maxamed aweys mudday boqorka bartamaha mar kale soo dhowow toddobaad kale oo aan rabo in dhegaystayaasha iyo annagaba aad naga dherjisid laanta afka soomaaliga ee v o e da riwaayadihii banaadiriga ahaa inkastoo adiga jilaayaashii iyo hal abuuradii aadan ku jirin laakiin waad dhex taagnayd muddadii dheerayd ee riwaayadihii banaadiriga ay socdeen toddobaadkii hore dad badan ayaa aad kuugu soo hambaliyeeyey oo barnaamijkan la soo xiriiray bal toddobaadkanna waxaan rabaa riwaayadihii caanka baxay ee banaadiriga ahaa intaad xusuusatid iyo inta dhegeystayaasha ay xusuustaanba inaad bal qaar kale aan ku darno toddobaadkan tusaale ahaan waxaan jeclaa haddaad wax ku xusuusatid riwaayadii jacayl faqiir gale ma fududa maxaa ka xusuusataa iyada iyo kuwii ku xigayba jaceyl faqiir gale jaceyl faqiir gale ma fududa horta waxaa waday macalinkayga allah u raxmadiya cabdalla nuurdiin isagu mataqaana qeybna waa ka jilaayey wuxuuna ka mid ahaa mataqaan riwaayadda yani qeybta dhexe jaceyl faqiir gale ma fududa oo macnaheedu aad ka fahmaysay yani waxa waaye qofka aan economic ama dhaqaale haysan ee haddana rabaa inuu gabartan oo guri geysto dhibaatooyinka maraya ee ka hadlaysay marka riwaayad hadda kor lamid ahayd oo hees iida yani oo lagu jeclaa oo dhextaal u ahayd oo markaas hadda aweysgeedoo diinla waa ogeyd oo allah u raxmadee abwaankii banaadiriga ahaa waxaa jecel faqiir gole musa kusoo xoray caashe cabdow iyo muxuu ahaay abwaan macow owdiinle macow owdiinle abto iyo caashe cabdow iyo sifi cali oo laba jeer kala qaaday da'yatiina dadkaa dilaysiine duqaa iiroon ma diidaaye da'yatiina dadkaa dilaysiine duqaa iiroon ma diidaay yacni jaceyl faqiir kale ma fududa adoo dhibaataysana haddii ninkii adiga oo isguursaday oo adiga dhib uu kugu hayo waxna kuu qabanaynin cidda adiga kugu nacaan waa dhibaato laakiin hadduu waxaynin laakiin wanaagaaga iyo waxtarkaaga iyo wax alla wuxuu helo keenayo muhiim bay ahaan layd marka jaceyl faqiirkana ma fududa saasay ku timid saaxib waaya heesta aad qaaday farax jaceyl heesta ikaadi heesta aad qaaday hadda aad sheegaysaa cajiibka ahayd yaa qaadaaye waxaa qaadaya caashe cabdow iyo macawowdinle magaceedan maxaa la dhihi jiray da'yartiina dadkaa dilaysiina duqaa iiraan ma diidaayo laakiin sii facali cusmaan iyo caasha cabdi waa ku horeeyey marka hore maxaa laga wada da'yartiina dadka ad dilaysiin waxaalkiina ma fududa waay miya macnaha waxa waaye yani haddii wax yar ku idaado oo adi raali ka aheen arbaaxsaad igu jawaabaysaa hay waa ka fiirsaynaa gabartayda waa arkaynaa hadday wax suurtagalaya insha allah waa dadaalaynaa mandhehaysin ha isla markii aan wax gawraan ma waxaad ii sheegaysaa dharbaxshan kugu dhufaa markaasi waxay tiri aniga da'yartiina dadkaa dilaysiin duqaa iiraan ma diidaayo duqa waxaa waaye wax fiican askuu sheegaa macnaa askulahay gabarteena waa waa dadaala insha allah haddii lasoo helo kiiladoo baasta eh haddaa waa soo qaada waxa lagu helisoo loo ku keena yacni dadaalkay ku kala duwaneen dagaalka guurka iyo daryeelkiisa basarkoodaa badan iyo iyo xariifnimadaa ku badan waayeelka
ah xilligaas ha marka waxa weeye da'yartiina dadkaa dilaysiin duqaa iyo reer madiinaay taas ogta ilaa hadday socotaa cajaayib cajaayib cajaayib marka marka marka riwaayadda jacayl faqiir gale ma fududa saaxiibkaabaa wada allah u naxariisto cabdalla nuur Macallinkayga Cabdalla Nuur.
cabdalla nuurdiin laakiin waxaad ka xusuusata ma jira heesihii ku jira ee cajiibka ahaa odaygii dhalankow yeer baadna iiligaysae agaw kugu eedi maaye manajligaaga layso ule heesahaasay caan ku ahayd saan qiyaasa ay labada fanaan allah u naxariistee faadimo qaasin hilowle iyo axmed naaji sacad ibna aadanka maanta waa aamin beele ajarle iga dhaaf afkaid ha ha ha ha haysaasiitiyo ku jireen xaminaaji faadimo qaasinay ahaayeen adagii dhalankaae amaadna iilijeesaae ogaw kugu eedi maaye mana ajligaaga laysoo u leeye adigii dhalankaae amaadna iilijeesaae ogaw kugu eedi maaye mana ajligaaga laysoo u leeye ina aadanka maanta waa aamin beele ajarle iga dhaaf afkaa ii sameeye ina aadanka maanta waa aamin beele ajarle iga dhaaf afkaa ii sameeye
abbaay adoon ku arkaayo maalka ordaaye
amaadiga uga doontaay abbaay ee adoon ku arkaayo maalka ordaaye
amaadiga uga doontaay
inaan arrintaan aan kuu sheego iyo ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inaan arrin been aan kuu sheego iyo ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaatee inan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba maa kula ahaatee Een, waxaa kaloo jirta riwaayad jiraa sukii farax jaceyl oo idana qudheeda ee, aad u fiicnayd Een, maxamed yuusuf ceen ceen ayaa iska lahaa fikradeeda allah u raxmado ma fahamtay waa beri degmada waa beri deganaa yacni si fiicana idan laga soo qayb galay waxay ahayd riwaayad runtii aad u qiimo badnayd idana ma fahamtay waxaa kaloo jiray maxay Een, ahayd een, riwaayadii een, guursadii een, een riwaayadan fikir iyo farax jacayl heesaha ku jira maxaa ka mid ahaa ee dadka xusuusinaya waayahaas fikri farax jaceyl waxaa ka mid ahaa waxaa kaloo waxaa ka mid ahaa soo cagaarte camba soo carfaaye عرفاي ها عين بعين الله عم بس عرفاي وعين كذا الله يقال رب هسي بس قاعد casiiska weyn oo calafkayga ka yeelcise ها دنيا مع معلس واكو قاضي قاضي ان شاء الله ورحمه ايدنا قبل واكو عسبت ما فهمت codsoo cagaarte camba soo carfaaye codsoo cagaarte camba soo carfaaye kula ceenaheed yaa ku ciila ceeblaay cimriga haraage
iska weyno qalbkeega ka yeecisee
isabadne arrimaa ku cidli karaaye
casiiska weyno qalbkeega ka yeecisee
isabadne animaa ku cidli karaaye
Thank
madaxweynekileena soo galay asana soo sitay aa kusoo caanbaxday waxaa kusoo caanbaxay jumbe sheekh bashiir fanaaniin badan adigo banki waxa weeye bad weeyaan gudihiisa looma bareeri karaayo markii doctor raafi iyo axmediya cabdigaashaan iyo laashinka magaciisa yaan iraahday axmediya cabdigaashaan iyo abgaan cabdiqaadir nuuraani iyo rag badan oo saaxiib ahayaa isu tegey oo fankii isla kaashaday markaasay siyaa fankii waxuu ku soo baxay run ahaantii
samaday ku toleen samaday ku toleen ها معناه يعني وحال صار يا احمد شريف كله فنان لقد دقي فنان فنان لقد منازل لقد درسي وحال لقد درسي تي محمد قشر ولاك تي محمد شيخ جد الشيخ بشير على كيني امينه عماري على كيني الهيكم درنا الجلفة على كيني واسيل هذا فكي سغا بحي وحال كيني كلر وحال كيني فنانين فر كلا بدن او دمانتود marka aad aragta aad yaabayso oo dhammaanteed hadda riwaayadihii banaadiriga oo dhanba bad weeyaan gudahooda looma bareeri karaya markaasay baxday Waxaan rabaa- Barnaamij waa ballamey reer banaadir barbaartii bilaneed ee baxsaneed waa isbaheesteene berigan waa inoo bishaare waxa weeye doctor raafi allahu raxmade kooxda heestaas isbahaysiga fanaaniinta banaadir heestaas waxa- ayaa markaasi waxaa lagu furi jiray haddaanan qaldaneen ii dhehdiyaa lagu furi jiray soo maaha en- en riwaayadihii ha banaadiriga ha xayeysiinta xayeysiinta ayadoo qalalac qalalac ay ka yeerayaan en- en- en qalabkii Ha, iyo ha.
muusigii Waa iyo mid banaadiriga ku dhex waxa- jiro
haddaba waa kusoo diraya naftigeeda waa ku haya aad Ma baa garan.
maadsanta waxaan rabaa waxaan rabaa waxaad ka dhawaajisay sitey maxamed sheekh qosol wanaag waxay ahayd fanaanad Ah.
si weyn loogu yaqaana ruwaayadii sharaxii la tumaayay wax ka taaba iyadana fanaanadaasi Waaga.
iyo kaalintii ay ku lahayd heesahan eh, banaadiriga iyo ruwaayadahanba
walaa runtii iyadu waxay gabdhaha mataqaanaa soo baxay siddeetan iyo shantii eh, wixii ka dambeeyey waayo magaca ay wadato waxay ka dhaxashay oo magaceeda kor usii qaaday Eh, sitey maxamed nuur sitey manogto oo ahayd macalimadii weyneyd ee fanka banaadir caanka ku ahayd iyada iyo faarax siidow faarax minaamiininkeygi leesku soo maraynin maradan maxaa waaye ii macawisaane aniga ma ahemideydi macaaney maha iraahine ma jiraa warkaa ole markaasay leedahay maya maya abow ma jire warkaas meelku xoore miirkaa adeege mininkaaga mooganta ma la soo maraaye cajiib cajiib cajiib cajiib markii meelaan aada Marka mininkayga waa la iska sitey- soo marmaraa miya siteydaasa waxay ahayd siteydi- sitey maxamed sheekh qosol wadaag eh, hooyadeed bay ahayd fa- qoftii ka weyneed bay ahayd sitey ma- maxamed nuur sitey manogta dhawaan bay dhimatay xagga marka siteydan xagga waxaad ka Sitey maxamed hadlaysaa sheekh- xagga waxaad ka hadlaysaa fanka iyo banaadiriga sida ugu soo kala horreeyay laakiin isma dhalin soo maha sida u kala horeeyay lahaa marka dad badanaa waxay u haystaanba siteydan inay iida tahay marka sidaan u kala saaro sitey maxamed sheekh qosol wanaag iyo sitey maxamed nuur ay kala ahayn sitey maxamed nuur sitey manogta way dhimatay saddexda Allahu goor yarxam.
hase ahaatee waxaa nooloo hadda fanka qaybihiisa kale banaan ku jirta sitey maxamed sheekh qosol wanaag qosol wanaag markaa riwaayadahaasi ay kasoo qayb gashay oo runtii ay ahayeen riwaayado markaasi axadii eh, liida xirtaa loo loo xakaara xubigii la xumeeyey xaal marinayo muxuu ahaa rafaadii raaxo la guursayey maxaa loo gelbi waaye adigu riwaayado kala duwan ay kasoo qayb gashay heesaheeda heesaheeda Marka- heesaheeda maxaa ka mid ah? aniga waxaan xusuustaa kuwii ay ku lahayd eh, riwaayadii sharaxii la tumaa laakiin kuwan kalaa sheegtay maxay ku lahayd dulli maa noqdaa duulka maaga oo heestaas idoo mar labaad qaaday dulli Oo maan fannimadeeda ku noqdaa qaaday.
duurka maangala dugaagta maa la dugaagta baa darsa la darsaa daawadeyda waay Cajiib.
Waa kan.
Dulmiyaan laygu soo galay. Dhigaagayaan doortay maxaa lagu diidaa? Damcayni ku rabin maxaa laga doonaa? Dulmiyaan laygu soo galay. Dhigaagayaan doortay maxaa lagu diidaa? Damcayni ku rabin maxaa laga doonaa? Dulli maan noqdaa, duurka maan maraaye. Dugaagta maa la darsaa, daawadeyda waaye. Dulli maan noqdaa, duurka maan maraaye. Dugaagta maa la darsaa, daawadeyda waaye. dadka kii aan ka doorbaray dareenkayga jiitayaa doolayga saare dooqayga daalaya maxaa leega dadka kii aan ka doorbaray dareenkayga jiitayaa doolayga saare dooqayga daalaya maxaa leega waxaa kaloo jirtay guursadii maxaa loo gelbi waayey Ee, riwaayaddaas iyadana waxay riwaayad aad cajiib u ahayd axadii arrin la aan la ogeyn oo sameeyey Dr. ee, shariif jeega sameeyey la guursadii maxaa loo gelbi waayey waxaa sameeyey cabdiqaadir nuuraani laakiin axadii arrin aan la ogeyn waxaa sameeyey ee, shariif jeeg Ee, xubigii la xumeeyey xaal marinaayo waawgeed axdigii la xirtaa loo xataaraa sitay sitay qosol wanaag intaanan ka gudbin heestan marka ay leedahay dulmiyaa laygu soo galay gaarkii aan doortay maxaa laygu diidaa waa waa ruwaayaddii magacayga kuu rabin maxaa laygu doonaa waa la isqasbaya miya Waa- waxaa laga hadlaya guurka Ha, yani guurka waxaa gabdhaha waaye- lagu dirqiy muu ka hadlayay
ha macnaha waxaa weeye ah, ninkan aniga ah, aniga lay siiyey raali kama yahi laakiin aniga dookayga anaa raadsanaya iyo maya anaa ku siiyey guurso
ruwaayadday ku qotantay marka een, fikirkaas
Een, ah, riwaayaddu waxay ahayd, ah, kushe fikri farax jecel maxamed awees mudday taariikh badan aad haysaa oo dhegaystayaal badan ay wax badanna kaa baranayaan barnaamijkan caweyskana kaaga baranayaan maxaa adiga intaad ku dhex jirtay fankan banaadiriga aad arkaysay markay reer banaadir waa isbahaysteen eh, xataa lagu furaayay iyo dhahyadii loo sameynaayo xamaasada badan huwanaa waxyaabaha adiga sida gaarka ah kaaga yaabiyey intaad ku dhex jirtay fankan banaadiriga maxaa ka mid a
walaa runtii waxaa kamid ah eh, kooxda folkloorka waa beri oo runtii raashinka xamdi cabdigaashaan iyo markii oo cabdiqaadir ismaail cali sow iyo sheekh abuukar axmed sheekaale iyo kaltuun sheekh ibraahim iyo khadiijo qalanji iyo xakiimo caalin iyo ay ishelaan oo masraxii oo mataqaana lasoo koro abka qabka wax loo samaynaya actionka iyo nalkiyo guduud ahoo habeenna ay tahay oo kaal adag eh, eh, cayaarta socoto markaas ay masalayaan qaabkii actionkii dhaqanka iyo hiddaha oo runtii indhahaagu soo jiidanayaan waxay ahayd waxyaabaha sida gaarka ay ii soo jiidan jiray oo markay hadlayaan iyo geerarada la tirinayo sida ay isugu aad yihiin iyo mataqaanaa qaabka muusikada iyo heesta markay gasho ay u cayaarayaan Eh, hoosna fanaaniintii ay ka heesayso korna ay action ka muujinayaan cabdiqaadir ismaail cali sow xakiimo calin maarisa karboole een, iyo kajesto oo aad loo jeclaa maxamed cusmaan ina yacni lama soo koobi karo faadimo shashaxley oo iyadu ahayd gabdhaha markaasi sida weyn masraxa loogu jeclaa waxaa kaloo jirtay mataqaanaa een, een, fanaaniinta een, dhinaca masraxa oo markay soo koraan eh, aktariinta caanka ah oo la jeclaa iyo karleed iyo muxuu ahaa een, shariif jeeg iyo heesaha faynuus sheekh daahir heesaha heesaha ay korka ka jeli jireen een, Shaf- eh, shariif leeb iyo iyo iyo iyo iyo maarisa carbone iyo maarisa carbonaan xusuustaa heese ay luul jelaani qaado ay korka ka jelayso aad cajiib u ahaa ha ha waa jirtaa maarisa carboni iyo george cabdullaahi iyo waxay ahayn eh, xaliime hilaac oo iyagu ka mid ahaa gabdhaha mataqaanka haddaa aamine muuse weliya ayaa ka mid ahayd dadkii eh, riwaayadaha banaadiriya wax ka jiray ma garat marka looma soo koobi karo fanka banaadir la guursadayda maxaa loo gelbi waayey saasay ku dhacday
gartaan guddiyoon ugeeye iiga garsoora maalawaay guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan ku soo koobayaa waa inoo toddobaadka dambe haddii aan la idmo iyo qaybo kale oo xiise leh oo aan fanka banaadiriga uga sheekaynayno inta ka horraysana waa caashe ibraahim aadan oo idin leh nabad ku caweeye Ka codka